waxaa meesha aad iyo aad uga socda hira aad u fara badan uura madow iyo qiiq marba marka ka dambaysa waa sii badanaya damdamiisyo aad u fara badan oo raxana ayaa meesha galeen waxaadna moodaa inay u taaglaan yihiin oo qora oo dabku sii badanayo oo fursooyin badanna ay qarxayaan waata marka dabka meesha uu ka bilowdo maaha ina meel kale miyuu gaara hadirtaan dabcan booskii uu ka bilowday iyo boosaska ku dhadhow ayuu midba mar kusii faafaya markii kii hore inuu damay aan u qaadanay ayaa mid kale oo fursubi aad usii qarxay meel kale waxaa jirta isgoyska balaagkii dhinaca wadanka jirta ayadana dab ka kacay waa la damiyey balse ha ahaatee boosisinkii awal oo dabku ka kacay ilaa afar boos oo isku xiran inuu kasii siyaada aad moodaa fuustooyinka holacooduna ay samada isku shareerayaan waata marka dabku ma dhinacan suuqa bakaaraha ayuu usoo fidayaa
maya dhinaca isgoyska balaagsiiya moodaaina usii fidaya maadaama leegtu ay dhinacaas u socoto aaryadu ay dhinacaas u socoto dhinacaas inuu usii fida aad moodaa waatay ka waran meesha guryo fara badan oo ay deganaayeen oo ay caruur iyo haween ku noolaayeen ayaa ku yaala marka sidee u saameeyey dabkani
wallaahi joowaryaal iyo baaqulyaal iyo ilmo yar dhalaan oo dariiqada laga ordaayo dadka ku xeendhaabnaa meelaha mar hore ayay kuwaasi dhafeen wax hadda dab ah oo meesha ku harayo ma jiraan dadka dadka dala dhaqaalaya maahae oo madaxdii iyo damdamisyadii iyo waxaan u jeedaya gudoomiyihii degmada howlwadaag waxaan u jeedaya gudoomiyihii degmada hodan waxaan u jeedaya gudoomiyihii degmada wardigiyey ganacsato fara badan waxaad moodaa meesha inaan loo kala harin oo yuud oo dagdamiskeeda uu joogo waxaad moodaa ninka la yidhaahda isha gobolku asaguna sidoo kale dhowr dagdamiso soo diray dadkuna waxaad moodaa marba marka ka dambaysa maadaama goobta ay tahay goob shidaal lagu yaqaano caan ku ah inay aad iyo aad ugu sii fara bateen dad ilaa iyo hadda ku gubtay ama ku dhintay dabkaasi soconaya ma jirta ilaa iyo hadda waa adigu aad aragtay ama lagu sheegay maya maya wax la faa hadda aniga aan arkayo ma jiraan laakiin xaaladda way qabsan tahay xaaladda way qabsan tahay waa wax laga filan karo waa dad aad iyo aad loo loola dagaalamayo oo waxba loola harin ilaa hadirkaana aan wax hal ah oo laga gaaray yaysan jirin dareenka dadka waa sidee walaaca iyo iyo dhibaatada iyo dareenka dadku ay muujinayaan waa sidee walahi dareen aad u walaacsan waayo waxaad moodaa shacabku inay hiile iyo hoo aysan u kala harin gaawaaradii dunyadidka marka ay arkaan inay gacmaha u haatinayaan inay ka daboordayaan sakeelad iyo dadaa wada dadaa xaro wada waxaad moodaa inaan waxba loola kaalin dareenka bulshadu mid naxariisu ku dheehan tahay oo gubad ku dheehan yahay ayaan u jeedaa mararka sidaan oo kale ay dhacdo bililiqo iyo waxyaabo kaleeto dhibaatooyina ama dad dabka ku cararaya ayaa dhaca marka yaa ka hortegaya maya maya maya maya ilaa hadda wax wax been maadaama uu meesha meel bagaas iyo waxyaaba yar yar lagu gadaysanahay inay shidaal iyo waxyaaba lamida tahay oo meel walba aadaad u waaweyn xirxiran ay tahay taasina way saaciday tan kale meesha ciidamo aad u fara badan ay joogaan iyo dadkii ganacsatada ahay oo meesha ku badan sidaasaa waxay saamaxday inaan wax bile laga meesha ka dhahay